markaad meesha ka istaagto waxaad sheegtay in cajiladan labaatan iyo laba kun ay ku baxday kadib waxaa kaa daba istaagay liibaan oo sheegay inuu cajalada isagu sameeyey maxaa sharaxaad ka bixin karna
waxaan sharaxaad ka bixin karaa aniga waxaan ka hadlahay guud wakhtiga ayadaa oo sheekh shariif loo hoostgaraynayey loo hoostgaraynayey eventkaas oo ka dhacay convention centerka wakhtiga ay ahayd ma xasuustee february samday bisha toddobadeeda ay ahayd oo madaxweyne sheekh shariif elected loogu sameeyey oy soo hoostagareeyeen beelaha hawiye eventska asaga ahaa iyo dad yar oo markaas kolley iyo wixii ku baxay iyo wixii qarashka ahaa la qaybsaday oo sida ay u dhacdayna ay u dhacday successfulna noqotay sidaasna loo qaabilay haddana raadka asagaa raadka ka dambeeya inuu kan yahay meeqa weeye lacagta labayo labaatan kun ay ahayd